waxaan aada ugu faraxsannahay in aanu munaasabaddan maanta madaxtooyada puntland lagu qabanayo oo ah dhaartii la dhaarinayey guddida xubnaha doorashooyinka puntland oo in hadda magacowneyd muxuu ahaa xasaanadoodii iyo ansixintoodiina maalintii shalay oo taariikhdu ahayd bisha saddex iyo labaatankeedii goluhu ay ansixiyeen waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay guddida bal marka ugu horeysa waxaan leeyahay howl ballaadhan baa runtii hortiina taalla waxayla tahay dadejinta iyo kalfadhiga aan caadiga ahayn iyo waxaasoo dhan asbaab bay ahayd waxayla tahay reer puntland in badan bay sugayeen guddidan in la ansixiyo waxaan u malaynayaa guddidii ka horeysay waxay haysatay inay sanad uun ahayd maanta sidaa uu guddoomiye axmed cali xaashi u sheegay muddo saddex sannadood wax yara ka dhiman yihiin unbaa u harhsan guddidan sababta xilligan loo magacaabay ama wakhtiga intaa leeg loo siiyey iyadoo dad badan ay lahaayeen waryaadhaheen waxaa laga yaabaa inay shiddo idinku keenaane dib u dhiga haddana waxaan u badheynay inaanaan dib u dhigine soo hormarino si ay howlahooda u yaallo ee baaxadda leh runtii ay u qabtaan waxaan dareemayaa runtii arkaano inay tahay howl mas-uuliyad adag weeye dhaartana de waad arkayseen qof kasta oo mas-uula oo u baahan muxuu ahaa in xasaanad u baahan in la dhaariyo si uu waajibaadkiisa distooriga ah runtii uu u guto un weeye dadka iyo dalkana sidii dhaartuba ahayd uu daacad ugu adeego isagoo dastuurkana runtii dhowrayo waxaan dareemayaa waa niman wada mas-uuliyiina khibrad leh waxay ila tahay shaqada culayskeedana dareensan inay ka soo bixi doonaan waajibaadka loo idmaday ee puntland oo dhani maanta ay isha ku hayso iyagana waxaan leeyahay ilaahay ha idiin fududeeyo ummadda reer puntlandna waxaan leeyahay haddii aydaan la shaqaynin oo iyagana garab istaagin waad maqlayseen ayaamihii dhoweydee laysku hayey four point fiveka meel walba waxaa ku yaalay puntland siddeed iyo toban sannadood baad dhisnaydeen welina hawshan iyada a maydaan gudagelin waa gudagalay laakiin ayaamihii ugu dambeeyey uunbaa wixii qaldami lahaa qaldameen hawshaasina ay rakato halkeedii ay isku taagtay waxaan dareemayaa kuwani wakhti ku filan iyo ka badanba runtii inay haystaan waxay la tahay sida dhinaca wanaagsan ee puntland u wanaagsan ee dowladda u wanaagsan ee dadweynaha u wanaagsan ee u wanaagsan muxuu ahaa ururada soo bixi doona aakhirkana isu bedeli doona xisbiyada u wanaagsan inay ugu shaqayn doonaan waxaan dareemayaa inay ka soo bixi doonto shaqo waafiya oo ummadda reer puntland lagaga daydo waa u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay haydiin fududeeyo waxaan intaa ku darayaa maanta dalka puntland waxaa ka jira roobdoon baa ka jirta abaar ba-an oo runtii dalka boqolkiiba boqol saamaysay baa ka jirtay dhulka qaar wuu ka curtay roobku meelana wuu ku da-ay laakiin dhulkii weli waa sidiisii oo baahiduna waa taagan tahay muxuu ahaa roob la-aantuna waa ay jirtaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa isagaa qaadirahe isagaa awooda oo awooddiisa weeye inuu dadka wada qanciyo uusan wada qancino qeybna ka tago qeybna qanciyo waa awood isagu leeyahay siduu doonana u dhaqmayo ilaahay waxaan weydiisanaynaa roob degdega oo fara badan oo dadka waxtar iyo dalkaba u noqda waxna aan yeelin baanu ilaahay ka rajaynaynaa roob doontaa maanta dowladda oo dhani fasaxa u tahay ilaahow naga hanugu qadin adaa qaadire ilaahdow roob barwaaqo iyo nabadgelyaanu kaa barina waxaan ummadda reer puntland meel kastay joogtaba ku salaamayaa salaanta islaamka وبالله توفيق